qaar ka mid ah deegaanada jubbaland ayaa waxaa ka jira abaaro saameeyey dadka deegaanka taasi oo jirta awgeed ayaa culimada iyo ganacsatada magaalada kismaayo qaarkood waxa ay booqasho ugu tageen dadkii ka soo barakacay abaaraha ee ku sugan deegaanka xarxaar duleedka degmada kismaayo deeq maxamed macow iyo ciise xasan maxamuud ayaa ka waramay ujeedada kormeerkooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku nool deegaanka xaarxaar soo gaarnay koonfurta ee maaragtay magaalada kismaayo iyadoo maalmahan socotay insha allahu tacaala dadkan tawaaleysan oo aad u jeediin oad arkayseen dhibaato fara badan iska jirtay xoolihii wixii loo ahayna ay iska dhammaadeen arig aa u jeediin ood arkayseen oo aada maaragta u liito ayaan maalmahan waxaan ku wadnay inaan u keenno biyo yar maanta insha allahu tacaala ay soo gaartay ganacsadadii maaragtay dhammaan reeraha maaragtay reer koonfureed reer jubbaland soo gaartay halkan taasoo insha allahu tacaala ay dadkan walaalaha ay soo gurmadeen insha allahu tacaala marka arrimahan dhammaan waxaan weydiisanaynaa cid kastoo insha allahu deeqda bixisa inay arrimahan gargaarka ay ka soo qayb qaataan insha allahu tacaala annagana waxaan ku noolnahay waa ujeediin koonfurta waxaa waaye kismaaye oo jubbooyinka jubbada kismaaye insha allahu tacaala dadkan ujeediin oo dhibaataysan waxay soo mareen dhibaato aad u fara badan waxay haysteen waxay haystaan hadda waxay ku saxdaan male waxay maaragtay ay maaragtay ay cunaan male waxay cabaan male saad ujeediinba insha allahu tacaala arrimahan waxaa looga baahan yahay gargaar degdeg in looga gargaara dadka muslimiinta oo halkaa isku yimaada cid kastoo insha allahu tacaala doonaysa inay wax sadaqaystaan waxaan rajaynayna insha allahu tacaala inay ka faa'iidaysta maxaa yeelay nabi sal lla slm wuxuu yidhi wallahu fii cawni alcabdi maa kaana alcabdu fii cawni akhiihi ninka maaragtay ilahi subxana wataala nabi wuxuu leeyahay qofka oo muslimka ah ilaaha u gargaaraya intuu walaalkiisa u gargaaraya nin kastoo muslimiin waxaan insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa in arrimahan gargaarka ay kasoo qayb qaataan waa ujeediin xaaladda meesha ka jirto raggii meesha imaadeen waa ku mahadsan yihiin waxaa waaye dadkan dad dhibaataysan aada u dhibaataysan kulley walaalahood kuwii gudaha joogay waxay gartaan inay soo gaaraan ayna u arkeen in micnaha meeshan xaalad dhibaato adag ay ka jirto wax walbana ilaaha bixiya ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu roob kheyr qaba ilaahay keeno dadkaasna ilaahay soo qaboojiyo kulley dadkaan meesha ay joogaan waa loo jeedaa waa meel iska bannaan cidlo ah oo nin walba saaka uu wuxuu ku micnaha seexda xitaa uusan haysanin wuxuu cuna uusan haysanin ay ugu daran tahay biyaha marka anigoo magacayga deeq maxaad maco uu yahay ahna ganacsada magaalada ka shaqaysto marka berri hadduu ilaah yihahdo waxaan u ballan qaadaya insha allahu tacaala inaan booyad biyo ah oo afartan fuusto qaadayso ilaa afartan shan fuusto ugu horey inaan insha allahu tacaala u ballan qaado u keeno hadduu ilaah yihahdo wixii kaloo gacan qabsi ah marka insha allahu tacaala ilaahayna aan ku weydiisanayo insha allah inuu ilaahay dembigeyga ku dhaafo iyo dembi waalidkeyga insha allah inta kaloo saaxiibada oo nala socotana ilahay waxaan u rajeynaya miisaankooda xasanaadka iyagana inuu intaa ay soo socdeen ilaahay inuu ugu kabo marka iyo xanuunka ay soo xanuunsadeen si kastaba ha noqotee waxaa isa soo taraya baaqyada ku aahdan in loo wada gurmado dadkay abaaruhu saameeyeen ee ku nool deegaanada jubbaland